kulanti wacan u wanaagsan dadkaadna dhegaysanayo oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo alaaba aad ka dhegaysataan islamarkaas in aan idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan arrimaha dhinaca siyaasadda soomaalida waxaa caawa marti nooga ah madasha sigistii cali maxamed axmed oo loo yaqaano cali daacuun oo khadka telefoonka magaalada nairobi waddanka kenya si toosa ugu jira cali arrimaha siyaasadda soomaaliya ayuu aada ugu xeel dheer yahay islamarkaasina uu u dhuundaloolaa marar fara badanna uu saadaal iyo faallaba uu ka bixiyey sida arrimaha soomaaliya ay ku socdaan cali marka hore waa cali daacuune kusoo dhowow madasha sigisty
waa ku soo dhowahay waa ku mahadsantihiin dadka i dhegaysanaya ama i daawanayana waan salaamayaa adiga oo asad suurina waan u mahad celinayaa sida wanaagsan iyo xiriirka aada samaysay aniga iyo madasha sigisty
waad mahadsan tahay aan gudagala su-aalaheena cali daacuun marka ugu horeysa aan ku weydiiyo cali daacunow in badan degta dadweynuhu kuma maqal xaggaad ku dambeysay xaggee ku jirta indhawe bismillahi araxmaan iraxiim anigu wax kama aana bixin dalka soomaaliya gaar ahaan magaala madaxdiisa muqdisho mana aan tago meelahan laleeyahay waxbaa laga dhisay maamul goboleedyo maxaa yeelay anigu waxa aan ku garaadsaday caasimada soomaaliya oo muqdisho ah iyo caasimada labaad oo hargeysa ah marka xanuun fara badan baa iga haya laanda aan maqlayo galmudugland puntland jubbaland baydabaland waxaas oo dhami waxa ay daciifinayaan dowladnimadii bay daciifinayaan xooggeedii waxaadna moodaa inaan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee power hungariga ah inaanay aad u fahmin meesha ay ka yimaadeen iyo meesha ay ku socdaan iyo meesha lala maagan yahay shirqoolkeeda marka anigu su-aashii aad weydiisaan dib ugu noqonayaaye waxaan u badnahay magaalo madaxda soomaaliya muqdisho haddii aan kasoo baxana africa iyo carabta sooma dhaafo oo dadka diidan baanahay inaan yurub iyo maraykan usoo kaco maadaama cali daacuun oo aanay jirin dowlad dhexe dadkii soomaaliyeedna dagaalo sokeeya iyo burbur waddankiiba uu ku dhacay waa maxay sababta aada u diidan tahay in gooni ay isu maamulaan maamulada gobolada soomaaliya federal system saddex iyo toban qof baanu ku diidnay markii eldoret belenariga allaha u naxariistay cabdullaahi yuusuf uu ku dheganaa waayo waxaanu federaalka u diidanayn aniga iyo jaamac maxamed qaalib iyo caasho xaaji cilbi iyo sakariyaanu ahayn intaa iyo gaandi intaa ka garanayo awoodda dowladnimaa la daciifinayay waxaana soomaalidu dib ugu noqonaysay haddaanahay daarood hawiye xukumi maayo haddaanahay hawiye daarood xukumi maayo haddaanahay raxan weyn daarooda xukumi maayo sidaasaan u arkaa anigu maamul goboleedyada tan ee lagu dhawaaqayo iyo power hungary iyo canaaniyo weeyaan markaa aad baan uga xumahay waa nasiib daro waxaana aan qabaa anigu hadday soomaaliya sida ku sii socoto in lala wareegi doono oo ay dowladaha deriska ahy qaybsanayaan ayaan rumaysnahay taariikhda iyada ana meel ha laygu qoro waynu u iman doonaa dhinac kale haddii aad ka eegtid cali daacuun gobolada ama maamul goboleedyada aad adigu biyadiisan tahay miyaanay ahayn kuwa kuwii keenay nabadda haatan lagu naaloonayo ee gobollo fara badan oo soomaaliya ay dadkooda kusoo toosaan oo ku caanamaalaan dhinaca kale marka laga eego adeer waa reer hebel waa reer hebel haddaanu reer hebel nahay waa tusaale yar baaba ku siinayaaba haddaanu reer hebel nahay waxaanu samaysanay garoowe iyo boosaaso awalba idinkaa lahaa waa reer hebel hargeysa waa reer hebel baydaba waa reer hebel waa qurac iyo qasax baa samaystay waxayna u samaysteen waa danahooda weeyaan war aaway dowladnimadii war aaway qarannimadii war aaway xuduuddii soomaaliyeed war aaway calankii soomaaliyeed aaway aaway aaway aaway xooggii aaway iyo midnimadii iyo cududdii nidaamka ayaa ka dambeeya yaad ku eedanaysaa oo mas-uulka ah in gobollo loo kala jajabo oo qaranka uydimo ama duursanaado weli qabyaalada qabyaalada anaa reer hebela anaa reer qasaxa anaa reer quraca anaa daarooda anaa hawiya-a anaa raxan weyna anaa beesha shanaada waa qabiil weeye waa qabiil waa uf qabiilka anaale waa qabiil bay dib ugu noqotay qarankii soomaaliyeed cabdidacano marka aragtidaada maamul goboleedyada la dhisayo beesha caalamka waa maxay aragtida aad ka qabtid sida ay ugu riyaaqayaan amaba ay raalli uga yihiin in maalin walba ama bil kasta la samaysto maamul goboleed cusub iyo beesha caalamka aad sheegaysaa waa beesha lixaad waa beesha lixaad baan anigu u aqaanaa masaalix bay leeyihiin mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale bay leeyihiin taa waxa kaaga daran iyaga laftoodu heshiis kuma aha danaha soomaalida marka waa bee lixaad oo iskhilaafsan oo hadba nin la faqaysa adoorta cali daacuun haddii ay la faqaan oo ay yidhaahdaan maakhir ka samay maamul xoogaa lacagana isiiyaan dee waa samaynaya dabadeedna haddii haddana mid kale ila faqo uu yidhaahdo maakhir iyo khaatuma ha isku darsadeen dee waxaan ka shaqaynayaa siday isku darsan lahaayeen marka beel caalam ma jirto waa beesha lixaad weeye waana halaaga ummadda soomaaliyeed beesha lixaad in badan baad ku dhex jirta siyaasadda soomaalida sidaad sheegtana ilaa iyo haatan waxaad ku sugan tahay magaalada muqdisho in kasta oo caawa aad igala hadlaysid magaalada nairobi oo waddanka kenya aragtidaada iyo khibradaada markaad eegtid dadka soomaalida ah ee siyaasadda soomaaliya gacanta ku haya ma dad calow loo taliyaa oo beesha caalamku ay amarto ama waxu yeedhiso mise waa dad madax bannaan oo siyaasadooda u madax qof madax bannaan oo ilaahay abuurtay cali daacuun baa soomaali ku jira oo maskaxdiisu ay xor tahay oo aan cidna u rahmanayn oo aan cidna ka ah haddii allaba kuu roon yahayey aan aan aan u dabacsanayn dadkani waa dad la yeeshay ninku markuu xukundoon yahay waa baawar hangari weeye markuu xukundoon yahay oo uu liito oo aanu awood lahayn qof allaale qofkii yidhaahda waxbaan kaa dhigaya ama meeshaan kugu haynaya qofkaasaa iska leh xasan sheekh baan madax banayn shariif sakiin baan madax banaan axmed madoobaha la sheegayaan madax banayn nin weliba dowlad buu ku xidhan yahay dana gaara kale soomaaliya mushkiladdu waa ta kuwiina dibadda joogaa ee maraykan iyo ingiriiskuna qabyaalad baa alla idinku sallidayo qolo walba intay tvga soo taagto bay tidhaahdaa waanu taageersannahay maamulka jubba waanu taageersannahay maamulka baydhaba waanu taageersannahay maamulka puntland waxa weeye waa qaran lumay dadkiisiina dhaqan guuray haddii aanay sidatan wax ilaahay ka bedelin oo aanay garanna soomaaliya waa la waayi doonaa alow haddii aad laftaada madaxweyne ahaan lahayd ama ra-iisul wasaare ahaan lahayd ama aada mas-uul sare oo jago sare ka haya xukuumadda soomaaliya aada ahaan lahayd miyaad ka duwanaan lahayd dadka wax loo yeedhinayo ee iyagu ogol in bulshada caalamka ay u taliso wallahi de anigu hadda faani maayo laakiin ubadaa inaan ka mid noqon lahaa
waayahay sidee markaa looga looga gudbi karaa in amaro iyo hadalla kasoo yara beesha caalamka in lagu shaqeeyo sidee looga gudbi karaa marxaladda ninka lagu jiro kow waa in qabiilka la nacaa laba waa in wadaniyad lala yimaadaa saddex waa in karti iyo aqoon iyo waayo aragnimo lala yimaadaa laakiin qodobka ugu weyn uf qabiilka waa in la yidhahdaa uf waa in la nacaa qabiilka qabiilka waa in la nacaa haddii aan qabiilka la nicin soomaaliya aakhiray ku dambeynaysaa cali maxamed axmed cali daacuun waxaa haatan lagu jiraa waa soomaaliya eh xilli kala guura waxaa la silaya oo loo hanqal taagaya in loo gudbo xilli doorashooyin xora dadku uu qof waliba codkiisa uu markaasi ku doorto qofka uu rabo xiliyadaasi oo ilaa bisha sideedaad la filayo haddana marka dhinaca kale laga eego dastuurka soomaaliya wax badan baa laga sheegaa oo waxaa la yidhahdaa dastuurkii waa la jebiyey wuu lumay amaba waxbaa laga bedelay nidaamkii xisbiyadu iyana weli fari kama qodna ciidankii qaranku ma dhisna arrimahaasi oo dhan markaad eegtid maxaad ka siyaasi ahaan aada odorsi kartaa in doorashooyin ay dhici karayaan sanadkan aynu ku jirno ee twenty sixteenka bisha sideed sideedaad ummadda soomaaliyeed ku dhegeysanaysaa maxaad ujeedinaya ood odanahay waxaan ummada samaad u sheeginaya horta wax horta ummad xun waxaa ka dhasha xaakim xun iyo xeer xun iyo xukun xun waa xukun xun iyo xaakim xun iyo xeer xun ummad wanaagsan waxaa ka dhasha xaakim wanaagsan xukun wanaagsan xeer wanaagsan horta ummadda soomaaliyeed waa ummad xun ummadda xun baa hoggaanku ka yimi hoggaanka maanta muqdisho ka jira xisbina diyaar uma aha ciidan inuu dhisho oo xoogana diyaar uma aha wuxuu diyaar u yahay bayhuog an kuruug sidii uu ugu soo noqon lahaa xukunka haddii xukunka aanu ku soo noqon wax alla wuxuu samayn karuu samaynayaa wuxuu dili karuu dilayaa wuxuu xidhi karuu xidhayaa ninkan hadda jooga ee madaxweyneha ahay waxaan aad i weydiisay midna diyaaru maaha waxaa kuu soo hadhay ra-iisul wasaaraha oo ah executive power in shaqo loo magacaabay ama shaqo loo dirsaday ama shaqo laga sugayaba ninka warhaya maaha xalwad unbuu iska cunaya xajana waa calashanaya hoggaan xumidaasaa dalkii ku habsatay markaa su-aalaha aad i weydiisay ee aad doonayso in lagu naaloodo meesha ma yaaliin laba qodob baana diiday dadkii oo xun hoggaan xunna uu ka yimi hoggaankii xumaana uma horseedayo meeshii wanaagsanayd haddii aan taadaba ku raaco oo dadku ay xun yihiin sidaad sheegtay xukaamtiina ay xun yihiin yaa wax hagaajin karaya marka
waa su-aal aada u wanaagsan dadku kow waa inay fahmaan oo gartaan inay wanaagga u soo noqdaan oo ay qabiilka nacaan oo ay beenta nacaan oo ay xaqdiga nacaan oo ay xaasidnimada nacaan oo ay la yimaadaan wadaniyad intaa dadku markuu la yimaado hoggaan wanaagsan baa kasoo dhexbixi doona hoggaankaa wanaagsan baa dabadeedna u horseedi doona barwaaqo iyo axzaab iyo wax walba qodob kale haddii aan ku weydiiyo cali daacunow oo isagoo haatan taagan oo shirarkii ugu dambeeyey wufuuda qaramada midoobey iyo beesha caalamku ay ku tageen maamul goboleedka puntland caasimadiisa nugaal waxa weeyaan waxaa laga wada hadlayay in lagu dhaqmo nidaamka four point five gaar ahaan aqalka hoose nidaamka four point five iyo aragtidaada waa sidee calow adeer four point five waxaa lagu soo heshiiyey dadku xogogaal ma aha fikirkiisu soo daruu ka yimi allaha u naxariistee cabdullaahi yuusuf baa keenay iyo cismaan caato oo ku dagaalamay fulintiisu waxaa lagu fuliyey magaalada jabuuti war adeerow haddaad four point five la diido beelahan habaarka qaba ee yaryar ee masaakiinta ah xuquuqdoodii yaa meel ku sheegaya marka aad wax diidayso waa inaad waxaad diidayso wax aad barbar dhigtaa degmooyin waxba kama qabo waraabadaa la yidhi meeshii loo eryaaba waa u toos cali daacuun meeshii loo eryaaba waa u toos laakiin dad baa waxay leeyihiin xuquuqdayadii beesha shanaad baa la boobayaa dadkaa damaanad waynay helaan xuquuqdoodii inay helaan marka four point five iyo five point five iyo five shan beelood haddeerba golaha wasiiradu waa shan beelood baarlamaankuna waa four point five waa structure qaldan marka golaha wasiirada shan beelood laga dhigay maa baarlamaankana shan beelood laga dhigo waaya degmooyin baa reer puntland rabaan de markaad reer puntland oo degmooyin rabtaan reer kuwan sheeganaya reer galmudug iyo kuwan sheeganaya reer qasax ee baydhaba iyagana waa inaad waxoodii xuquuqdoodii aad barbar dhigtaa oo aad tiradaa taasaa inoo wadadana macnuhu waxa weeye uu horaan hadalkan u soo sheegay cid u danaynaysa dalka iyo dadka ma jirtee waa masaalix qabali ah haddaanu reer hebel nahay waa inaanu waxaa helaa haddaanu reer heblaaye nahayna waa inaanu waxaa helaa haddaanu reer qowlac nahayna waa inaanu waxyagii helaa waa masaalix ma jiro common wadaniyeed oo inoo wada danaynaya oo cali daacuun oo hinjiye ah u danaynayaa ma jiro xasan soomaali nin la yidhahdaa maalin dhaweed wuxuu ka hadlay ingiriiska wuxuu yidhi waxaan wakiilka ahay wasangeli anigagan cali daacuun yidhi wasangeli miihi nin hinjiye ah baan ahay maxamuud harti baanu isugu nimaadnaa hadduu maxamuud harti dafiray oo uu yidhi harti baan ahay oo majeerteen baan wax la wadaagaayo isku isir nahay xasan soomaalima wuxuu garan waayey war inta aad majeerteen leeday horta hinjiya wax wadaagtaanee maxamuud harti isugu kalaya waa inay jiraan wax inaga wada dhexeeya oo aynu iska dhex aragno tiibaa markaa saaxiibow maqan marka anigu waxa aan ku soo gebagabaynayaa wixii saxa oo ay ummaddu ku heshiisaa dhaqmaya ummaddu hadday wanaagsan tahay xaakim wanaagsan bay helaysaa oo maamula hadday ummaddu xun tahayna xaakimkaa xun bay helaysaa marka jawaabtaada four point five ma anfacayo soomaali miya mise soomaali dan buu yahay four point five waa maxay dee dee soomaali buu anfacaya wuxuu u anfacayaa qaar baa waxay leeyihin xuquuqdayadii maye kuwa aanu anfacayn bon four point five ku ee degmooyinka doonaya dee waa qolada puntland qolada puntlandna iyaga ayaa dee naftooda wax u raba ee cid kale wax uma rabaan meesha waxa ku jira waa damac baa ku jira waxa weeye anigu aan wax helo kanina ha baktiyo waxaa la rabay kan four point fiveka ku deganna in la yidhaahdo xuquuqdaadi wataa kan degmooyinka doonayana in la yidhaahdo xuquuqdaadi wataa laakiin haddiiba adigu aad degmo rabtid aniguna aanad degmo lahayn example baan ku siinaya baran iyo daxar iyo laasqoray intaba wasageli baa ku badan anigu nuhunkiya abaanahay four point fivekiina waxba kuma lihiyo siciid cabdisalaam baa iga reebay degmooyinkiina waxba ku yeelan maayo oo waxaa la leeyahay waanu kaa xoog badan naho waanu kaa tiro badan naho laangaab baa tahay bal adigu arrinkaa ka garnaqa anaa weriye ahe marka waad u qabtantiin miya four point five iyo degmo labadaba dee waxaa ku anigu marka sidaa la igula dhaqmay baanba ku idhi kuwa kaleoo aniga iga xogsoon oo xoogaa lacag haysta ama xoogaa huba haysta maxaad u malayn dee yeeli maayaan nin degmooyinka cabdidacumar dudbayn baa ku dhegeysanaya ummadda soomaaliyeed maxaad u ritaynaysaa mustaqbalka soo socda xilligan siyaasadda taagan markaad eeg ummadda soomaaliyeed waxaan kula talinayaa dad wanaagsan noqda qabyaaladda iyo qulunku annaga hadda waxay nagaga yimaadaan waa qurbaha waa yurub iyo maraykan iyo carabahaasay nagaga yimaadaan meel beni aadam fiican aan ku arkay waxaa jira magaalada la yidhahdo salaala oo cumaan ah oo aan ku arkay soomaalinimo aan qabiil lahayn inta kale qabiil baa nagaga imanaya waayo wasaaradooda iyo xildhibaanadooda soo gala golaha ayaan ka arkay soomaaliya haddaad doonaysaa nin wanaag idinku noqda dad wanaagsan gurigiina ka bilaaba naftaada ka bilow dabadeedna deriskaaga ku xeji markaasaad dabadeedna helaysaa xaakim wanaagsan iyo dowlad wanaagsan haddaad diidaan sida aad maanta tihiin si ka liidataad noqonaysaan cabaar ka hor waxaad ka hadlaysay in qabyaalada laga fogaado haddii soomaali la yahay gaar ahaana qurba joogta adiga laftaaduna cabaar baad dhex mushaaxaysay webigii ama baddii qabaa'ilka ama qabiilka labadaasu siday isu keenayaan inaad adiguna qabiil ka hadishid dadkana aad tiraad qabiilka laga fogaa anigu waxaan muujinayay sumadayda inaan kugu xukumo ma rabo inaan kugu dulmiyo ma rabo i anigu sumadayda sumad wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafuu anigu taasaan dabada haystaa inaan ahay nin hinjiye ah bes la waa kugu xukumaya la waxbaan ku ma jirto waa waa kugu dulmiyaya tii ilaahay sheegay baan anigu ka hadlaya wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafuu in akramakum cinda allahi atqaakum aan ku siiyo cabdidacumar fursadii ugu dambeysay ee dadka markaasi fakarkaa ugu soo jeedanaysid wixii talo iyo tusaale ah dadka ku dhegaysanaya ee caalamka meel kasta jooga maxaad odhanay waxaan oran lahaa dalkiini waa sii lumaya dalkiini waa sii lumayaa dadkiinnii way sii lumayaan afkiinnii wuu sii lumayaa haddaydinaan wax ku qaadan rubuc qarni burburka iyo dhibaatada idin haya waxaa qaadan doona waddankiinnii iyo afkiinnii dowladaha deriskaa allihiin hadduu alle yahay waddaniyad muujiya allihiin hadduu alle yahay soomaalinimo muujiya allihiin hadduu alle yahay iska soo saara dad wanaagsan oo leaders ah oo hoggaan ah oo wadani ah oo gobonnimo doon ah intaa haddaad diidaan cali daacuun wuxuu yidhi xuushay nebigii dhimay awel baxaarkaan cunaayey idinkaa kuwala aad iyo aad baad umahadsan tahay cali maxamed axmed cali daacuun oo khadka telefoonka magaalada nairobi noogu warramayey asadna suudi ayaa dhinaca xidhiidhinta noo qaabilsanaa madashuna waa madasha sigeystii oo alaba wararka iyo waraysiyada xiisaha leh aan idinka soo gudbino waraysigeennii maanta ama caawa baan idhahday martida noogu ahaa siyaasiga xeeldheeraha dhinaca arrimaha siyaasadda soomaalida cali maxamed axmed cali daacuun intaasi ayaan kusoo koobaya tan iyo kulankeena dambe waraysi kan oo kale ah dhegaystayaal intaynu dib ugu kulmi doono waa cali xalaadho dhammaantiin ba idinkaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo